الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الlh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا منه ma جhلنا وذkرna منه ma نسينا waa caشhaرkii soddon iyo afraad kitaabka الlؤلؤ والmarjaan فيma اtafqa عlيh الشhaykخان baabu اsتixbاab الrml ruclaynta sunanimadeeda fi dawaafi dawaafka dhexdiis iyo wlcumrati cumrada iyo wafi dawaafi lwali dawaafka hore oo filxaji dawaafka hore oo sacyigu ka dambeeyo oo xajka baa ramli lala imaanayaa waxaa dawaafka ramligaani gelayo waa in sacyi ka dambeeyo marka cumrada dawaafkeeda sacyi baa ka dambeeya ayib dawaafka hore oo xajkana sacyi baa ka dambeeya xadiiثu bn cumara ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa daafa bilbeyti nebigu markuu dawaafo beytka ilaahay adawaafa alأwala dawaafka hore yakubu nebigu waa roori jiray ثalaaثata adwaafin saddex wareeg buu dheerayn jiray bimacnaa yarmulu wuu yacnayhi ruclayn jiray si oo jagjag ah ama kudkud ah baa loo soconaya qofku marka uu dawaafayo si qof saasoo kale xoogaa u boodboodayoo kale wayamshi arbacata nafarna waa socon jiray nebigu calayhi salaatu wassalaam wa annahu nebigu kaana wuxuu ahaa yascaa kii socda badna almasiili badna almasiil yascaa kii roora oo ordaha badna almasiili masiilku waa maxay togga safaya marwa u dhexeeya anaa meesha hoobadka ah markii safar laga soo hobto cabaar lasoo socdo meel godan oo toga bayna alcalamayni alakhdarayn bayna almilayni alakhdarayn labada cagaar dhexdooda meesha ah waa roori jira nabigu markii meesha la soo gaaro aad baa loo ord baa la dheeraynaya waay idaa daafa markuu dawaafayo way ahayd taasina bayna safaa walmarwa safa iyo marwa dhexdooda markuu dawaafayo ilaa hadda waa sidii labadiina layrkii iyo ranjigii iyo kalarkii baa sidii oo kale laga dhigay akhdarayn laga dhigay aan kalarka kaleo masaaj ka lahayn sidii baa loo ordayaa waa meeshay oroday gabadhii haajare la dhihi jiray markii nebi ismaaciil oo yar ka baahday oo ay hadba buurta marna safa fuulaysa marna marwa meeshai ordaysa wey rajahu lbukhaariy xadiidu ibn cabaas qaala wuxuu yidhi qadima rasuulu llaahi sala allahu calayh waslm nebi moxamed baa soo galay iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa faqaala almushrikuuna waxay dhaheen innahu shaana yaqdamu calaykum yaqdamu waxaa soo gelaya calaykum dushiinna wafdun ma idiin qora meesha se ma qorin yaqdimu yaqdamu calaykum yaqdamu calaykum waqad wahanatum saasoo idiin qora waaya yaqdamu calaykum waa uu idiin soo gelayaa yaqdamu calaykum dushiina waxaa idiin soo gelaya ka dhigantaa wafdi oo macnaha nebiga iyo asxaabta la socday waqad wahanadhum waxaana daciifisay xummaa yasriba meesha yasriba la yidhaahdo qandhadeedii iyo xanuunkeedii yasriba waa madiina magaca madiinaa la dhihi jiray waa madiina almunawara almadiina ashariifa magaalada sharafta badan magacay lahaan jidhay fi ljaahiliyati baa yarib ah oo qur-aankana waa iyada lagu sheegay nimankaasaa idiin soo gelaya dheheen waana dad xumadu u dhammaysay kuwii gaaladii maka joogay baa dhahaya xumaa yarib marka meel xanuun badan bay iska ahayd markii hore markii dambena ilaahay waa ka raray meel kalea loo raray faamarahum nabiyu nebi moxamed baa amray sala allahu alay wasalam an yarmuluu inay rucleeyaan alashwaad alaaata saddexda shawd shawd waa maxay ashawdo waxaa weeyaan saddexda mar oo hore wa an yamshuu inay caadi u socdaan maa beyna ruknayni labada rugni inta u dhaxaysa ruknayni lyamaaniyeyn wey midka xajarul aswadku ku jiro iyo midka ka sii horeeya markaas dhinaca gaaladu ma joogna dhinacan markay marayaan xoogaa iska nasanayaan gaalada dhanka kaleay ka fiirsanayaan kacbada ka jiraan labadan xaggooda ma jiraan labada rugni oo yamaaniyiinka marka halkan kusoo aadaan tartiib iskaga socda waaya idinma jeedaan marka kaloo xaggooda a wareegaysaan xoog u orda awooddiinna ha arkeen gaaladu qaqiic qacaan buurta la yidhaahdo dhankeeday xigeen ama xijriga xaggeeda waaya walam yamnachu nebiga kama mancin an yarmulahum waaya an yamurahum dhe inuu amro an yarmuluu inay ordaan oo rucleeyaan al ashwaada kullaha toddobada jeerba inay rooraan wax kale nebiga uma diidin ila alibqaau calayhim uturida u turaya alibqaau calayhim alraxmatu calayhim naxariisa u naxariisana wuxuu yidhi macnaha afartii kaloo jeeroo kalena ha ordinina saddexdaa ordaysaan laftooda labadaa yamaaniyeenkaa markaa maraysaan aysan gaaladu idin joodin aayar u socday sheekadii iyo dacaayadii lahaayeen niman daciifoo qandhadii yasribo baabah ka dhigtaa imaanay aan awood lagu arag markii go-a inta la maaragtay idibaac la sameeyo oo garabka bidix labadiisa daca la iskugu keeno garabka midigna la muujiyo qofkiina xoogaa xoog u socsoconayo u boodboodayo waxay dhahayaan walaalahay dad xoog laa yimid maaha saan moodnay marka gaaladaa loogu dholla tusay rajahu lbukhaari xadiidu ibni cabaasin qaal inamaa sacaa rasuullah nebi maxamed waa rooray sal alla alay slam waayo waa sacay bilbeyti iyo bayna safaa walmarwa liyuriya almushrikiina gaalada inuu aragsiiyo quwatahu awoodiis gaalada inuu awoodiisa tuso awood ya waaciddu lahum ma stadactu min quwa awooddaasa raba inay ka carara qofka dadka waaweyn oo meesha dawaafayo dhinacu muuqdo cad yahay garbihii iyo dhinacaaso go-i saa u jeena qaarsano muruqoodu muuqdo oo misna markay ordayaan dad badan ay yihiin saas iyagoo dhan muuqaalkooda u rucruclaynayaan wax kalaa usoo baxaya meesha dholatus wey xoog badan marka raxmada u raxmadayo ayaa afarta jeer oo kale looga daayey nebigu calayhi salatu wasalaam baabu istixbaab baabu istixbaabi istilaami ruknayni alyamaaniyeyni labada rugni ee yamaaniyeenka salaamidooda sunanimadeeda fi dawaafi dawaafka marka la dawaafayo dhexdeeda la salaamo duuna aruknayni alaakhirayni waaya aruknayn alaakhirayn labada rugni oo kale samaya aruknayn alaakhirayn labada kale afar rugni weeye meeshu yamaaniyeyn iyo shaamiyeyn ama ciraaqiyeyn labada kale ma la salaamayo xadiidu ibni cumara qaala maa taragtu kama tegin istilaama haadayni aruknayni labadaa rugni waaye salaamidooda kama tegin buu yidhi fii shiddatin zaxmad iyo ciriiri iyo dhib dhexdeed walaa rakhaa'in waasac midna kama tegin buu yidhi labadaas midna inaan salaamayo iskama daynin yamaaniyeynka ah mundu ra'aytu nabiya markaa nebi maxamed arkay laga soo bilaabo sal alla alay slam yasalimuhumaa isagoo salaamsanaya nebigoo salaamaya markaan arkay laga soo bilaabo haddii ciriiri kasta jira waa salaamaa haddii aysan ciriiri ahaynna waa salaamaa akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alxaji baabu ramal fi lxaji walcumra xadiidu ibni cabaasin can ibni cabaas baa abishacfa ka wariyay maaha xadiidu ibni cabaas xadiidka laakiin wuxuu ku yimaadaa can abishacfa isagoo ibni cabaasa ka barto annahu qaala wuxuu yidhi waman yattaqi shay-an waaye waman kuma waman yataqi yaa iska ilaalinaya shay-an oo min albeyti maxay ka dhigan tahay laa yenbaqii liaxadin an yataqi qofna dow uma aha inuu iska ilaaliyo uusan salaaminin shay oo beytka ka mid ah waaye wa kaana mucaawiyatu wuxuu ahaa yastalimul arkaana kii salaamaha rukniyada oo dhan buu salaami jira macnahay qofka beytka iska ilaalinaya waa qofka yamaaniyeenka maaha labada kale aan salaamayn oo shaamiyeenka ah marka waxaa dhacday mucaawiye afartaba waa salaami jira yamaaniyeenka iyo shaamiyeenka faqaala lahu ibnu cabaas baa ku yidhi inahu shaane laa yustalamu lama salaamo haadaani ruknaani labadan rugni oo kale yamaaniyeenka maaha labada kale lama salaamoo asaaskii nebi ibraahim kuma yaallaan laba rugni oo asliyeyna maaha labada kale oo yamaaniyeenka ah mid laba fadiilo haystaa asaaskii nebi ibraahimna waa ku taagan yahay xajaru aswadkiina waa ku jiraa midna xajar kuma jiree asaaskii nebi ibraahim buu ku taagan yahay amaa labadan kale dhulkii nebi ibraahim dhisay macnaha ee asaaskii kacbada kuma taagna waa kasi asaaskii baa sii shisheeya ee quraysh baa markay dhisayey inta dhanfa dhaqaalihii xalaashaha ka yaraadeen bay dheheen dhulka naga soo kooba qaar bay ka soo tageen waa iyadan meeshaan leey kor ka mar hadda oo xijir ismaaciil oo laba fantaxood leh waa iyada ay ka mid taho kor laga marayo waa la leeyahay halkan waayahay kor ha laga maro marka markii muslim saxiix muslimka la jooga iyo waa iyagii een halkan hadal badan uu ku jirayo waaya meel guriga ilaahay ka mid aanu aan ka haajiraya ma jidho meel kasta waa salaamaya afartaba mid kasta waa salaamayaa buu yidhi mucaawiya akhrajahu albukhaari fi kitaabi alxaj baabu man lam yastalim ila aruknayni اlyamaniyeyn baabu istixbaabi taqbiili اlxajari اlaswadi dhagaxa madow dhunkashadiisa sunanimadeeda baabkii lagu sheeg way fi dawaafi dawaafka dhexdiisa in la dhunkado waa dhagax baa la dhunkanaya xadiiثu cumara radi allahu canhu annahu jaءa sayid cumar waa yimid ila alxajari اlaswadi dhagax madoobaa yimid faqabalahu waa dhunkooda faqaala wuxuu yidhi innii anigu laaclamu innii anigu aclamu waan ogahay annaka adigu xajarun dhagax inaad tahay laa taduru waxba aadan dhibin walaa tanfacu waxna aadan anficin dhagax madowow maxaa loo dhunkanaya walowlaa annii anigu ra'aytu nebiya nebi maxamed aanan arkeen sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed haddii aanan arkeen yuqabiluka isagoo ku dhunkanaaya maa qabaltuka anigu kuma dhunkadeen waay nebi maxamed baan ku raacayaaye ee dhagax baa tahayoo waaye wakaa laakiin waa yadii dood kale ee ninka la dhihi jiray saxaabigii weynaa cali bn abi aalib baa hadal halkaas keenay marka akhrajahu lbukhaari waayahay war dhagaxaani maaha dhagaxyada kale la mid maaho saas weeyo saas weeyo saas weeyo markii dambe alo ilaahay ima joojiyo dhul uusan joogin abalxasan meel aan sayd cali joogin ilaa waa ninka cilmiga ilahay ku shubay yaa in la joogid ma mudna yaa ilaahay kuma baaqi yeeloo kale cilmigaa ii sheegtay waa dadkii xaq ku salaamay ama dhagaxaan maaragtay dembi dhaafka ilaahay ku siiya maalinta qiyaamada u markhaanti kacayaa ku leeyahay baabu jawaasi dawaafi dawaafka banaanadiisa u baabiyahay calaa baciiri neef geela dushi qofkoo saaran gaadiidkiisa iyo wakayrihi keyrkii neef geela midaan ahayn iyo wasilaami lxajari dhagaxa salaamidiis bimixjanin hangool mise matoob baan dhahno usha afka qaloocan leh lagu salaamo meeshii dee gacanta awel inaa salaantibi ahayd waa gaari weyd ummad khalaa'iq baa saa u wareegaysa tiradii ka bata koondharka u shisheeya haddaad doontid dawaafka aduu ka wada hagee gacan kala soo gaaraysaa dhunkashana iska badaa dee markaasaa saas ugu taagaysa oo kaas kor baad ogaana salaamaysaa weliba waa meel cajaa'iba markaa meeshaas tagtid waa yaabasaa waxaa hawl ka socda marka bimixjanin iyo wanaxwi oo li raakibi kan gaadiidka saaran maadaama uu gaadiid saaran yahay haddana gaadiidkii booskiisii hadba waaba waxbay maraysay hadda bahalo oo carabiyaad la yidhahdo ama gaarigaari maaragtay gaariyaashan curyaanka iyo dadka waaweyn oo kale loogu talagalay baa dadkii lagu dawaafinaya kuwaasay ka salaamaya iyagoo maraya waay iyagoo kuwaasi aysan jirina waa arki jirno oo qofkii lagu wadaba kuwo kaloo garbaha dadka u saaran oo sida naxash oo kale ah lagu wado haddana waxaaba la keenaba sanadahan dambe gaari yarahoo gebigiisuba qaab oo koronto ah buu iskaga shaqaynayaadoo waxa weeye adaa wadanayaba qofka weyn ama qofka daalay ama qofka weyn qofka wada bes lacag buu iska bixinayaa waxa weeye qeybta loogu talagalay in looga dawaafo buu kula ordaya waa gaari seerinkiisa iyo nidaamkiisa wixiisu dhan buu leeyahay bes adan baa cayrsanaya toddobadii jeer baad kusoo maras iyo sacyigii iyo wixii la mida waaya xadiidkan marka baabkaani waa maxay baabu jawaasi dawaaf soo maa calaa baciiri waa baciirku waa ismu jinsi waa neef geela lab iyo dhadig wuxuu doono ha noqdo waxaa acmaal xajka ka socoto oo dhan waa cajaa'ib waxa weeye ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa raadadkoodii dhisidii kacbada nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ilaa markii u dambeysay halkan safaya marwe iyo siday ku timid ma garanaysaa amaakinta oo dhan waa yaabaysaa cajaa'ibta ku dhex jirta xadiidkan waa xadiidka sideed boqol xadiidu ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi daafa الnabiy baa dawaafay salى اllahu عalيه waslm fii xajaةi اlwadaac xajkii sagootiga nebigu dadka waa la hadlay waa sagootiyey waa u dardaarmay maanta ka bacdi inayna halkan iskula inaynaan iskugu imaan baa laga yaabaa buu yidhi war iga qaata camalkuu yidhi waaye hadallo aad khudbo cajaa'iba khudbooyin waaweyn baa nebigu soo jeediyey alayh الslat wasalaam oo dardaaran dee qof tegayoo kale ah calaa baciirin baa nebigu ku dawaafay yastalimu xaal uu nebigu salaamayo arrugna rugnigana bimixjanin alcasa almuncatifatu الra's usha madaxa qalloocan matoobada ah baa nebigu saa ugu taagay calayhi الsalaatu wasalaam waay akhrajahu اlbukhaari fii kitaabi اlxaj baab istilaami rugni bilmixjan xoolihii masaajidka lasoo dhexgeliyey weeye ge- neefkii la- qofkaan saarnaa ama tahashii nebigu saarnaa calayh salatu wasalaam xadiidu umi salamata qaalad waxay tihi shakowtu ilaa rasuuli illaahi nebi maxamed waxaan u sheegtay sala allahu calayhi wasalam anii anigu ashtakii inaan sheeganayo xanuunsanayo atawajac inaan jiranahay ayaa nebiga u sheegtay qaala wuxuu yidhi nebigu duufii dawaaf min waraa innaasi dadka gadaalkooda u dambeeya waalxaal anti raakibatun gaadiidkaada aa saarantay adoo gaadiidkaada saaran baa iska dawaafi ka dhaha hay waxaga bilaabatay arba xillig xilliga nebiga faduftu waa dawaaf wa- warasuulullaahi nebi maxamed sal ly sali waa tukanayay ilaa jambil beyti beytka dhinaciisa ayuu salaa tukanay yaqra'u xaalu akrinaya biduuri wa kitaabin masduur suuratu waduur ayaa nebigu akrinaya saxaabi baa yidhi nebigu wa suuratu waduur akrinaya maqloo qalbigu inuu idilaaco iduulo baan ka baqa ya akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi salaati baabu idkhaali ilbaciiri neef geela in la soo gelin karo fi lmasjidi lilcilati arrinteedha darteed cillo timid waay bukhaari waa nin weyn waay taraajimtiisaa la yaabas baabu bayaani ana sacya waxaa la caddaynaya sacyiga bayna safaa walmarwati la sacyo ruknun inuu yahay laa yasaxu lxaju xajna aan waxba ka jirin oo ansaxayn ilaa bihi in lala yimaado maaha sacyigaas dawaaf safaya marwa haddii laga tago kama jiraan wey wixii hore ma asixin ilaa la dhammeeyo isaga manaa isagay ku taagan yahay xajkii asixidiis wixii aadi hore oo sallatin waa kuu jiraan ku dar weeye macnaha wixii oo dhan ku noqo laguma leh xadiidu caaishata can curwata annahu qaala qultu waxaan ku idhi licaaishata oo zawji nabiyi nebi maxamed xaaskiisa salaas waana aniguna yowmaydin xadiidu sinni waaye aniga haddaan ahay curwa da-daydu waa yaray habareertiis waxaan caaisho ku idhi ara'ayti ka waran qowl allaahi tacaala ilaahay hadalkiisii tabaaraka wa tacaala ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaha calayhi an yatawafa bihima caaishaay aayaddaas ii sheeg falaa uraa u malaynayo buu yidhi anigu haddaan ku hormaro calaa axadin qof dushi shay-an calaa axadin qof dushi inay ahaaday shay-an shay waay allaa yadawafa inuusan dawaafin bihima safaya marwe anu waxaa u arkaa qofkaan safaya marwe marin inaan wax dembiya dushiisa saarnay sidii wanaagsanayd keliya oo ka tegay faqaalat caaishatu waxay tihi kalla ka joog magac low kaanat kamaa taquulu saa leedahay hadday ahaan lahayd aayaddu kaanad waxay ahaan lahayd oo kusoo degi lahayd falaa julaaha calayhi allaa yatawafa bihima baa la dhihi lahaa sidaasna hadda aayaddu maaha an yatawafa wey hadda laa baa la keeni laha allaa allaa yatawafa bihimaa usluubkaasaa lagu keeni lahaa istidlaalka aad deliishatay ma jiro inamaa unsilad hadi alaaya qisada sidaan loogu soo dejiyana aan kuu sheego aayaddan waa la soo dejiyey fi lansaari ansaar dhexdeeda kaanuu waxay ahaayeen yuhilluuna kuwa u xirta limanaata sanam la dhihi jiray waayo afaraytum llaata walcuzaa waa manaata wey manaatihii weeye manaatay u xiran jiray oo u talbiyeysan jiray wa kaanad manaatuna waxay ahayd xadwa qudayd meesha qudayd la yidhaahdo muqaabalkeeda mid la siman wa kaanuu waxay ahaayeen ansaartu yataxarajuuna kuwo isku dambi xukuma an yaduufuu inay dawaafaan bayna safa walmarwa safiya marwa waxay leeyihin war dembiga ina ka ilaasha war inaga safiya marwa ha noo dhoweynina way ka ictiraazi jireen haddii meeshaa la aado waa ka baqi jireen iska ilaalin jireen waa ka ictiraazi jireen falamaa jaa alislaamu markuu yimid islaamnimadu sa'aluu rasuul allahi ansaar nabiga weydiiyeen sal ly slam can dalika arrinkaas faanzala allahu tacala ilahi wuxuu soo deji ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albayta aw ictabara falaa junaaha calayh war haddii aad qofkii beytkan xaj iyo cumro u yimaada dembi dushiisa maa maxay iskugu dembi xukumaysaan an yadawafa bah inuu dawaafo waxba kama saaranee dembi idin haleeli mayee dawaafo weye marka lagama tegi karo weeye akhrajahu lbuhaariyu fii kitaabi alcumra caaisha cilmigeeda arag baabun yafcalu fi lcumrati maa yafcalu fi lxaji taraajiimta in la akriya cilmi weyn baa ku jira xadiiثu caaishata can curwa waa xadiiثu curwa wey macnaha can caaisha jeedku qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha waa saxaabiga haddeer caaishaan weydiiyey faqultu laha waxaan ku idhi ara'ayti ka waran qowla اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albayta wictamara falaa junaaha calayhi an yadawafa bihima fawallaahi baan ku dhaartay ma calaa axadin qof dushi maahaanin baan iriba yidhi junaaxun dembi allaa yaduufa inuusan dawaafin bisafaa walmarwa qaalad waxay tihi bi'sa maa qult waxaa tiri baa baaslay yabna ukhti masalada haddii qofku khaldo maaha baa la dhahaya khalad weeye waay bi'sa maa qult waxaa tiri baa baasleh walaashay wiilkay dhashay ina haadihi alaayata aayadaani low kaanat haddii ahaan lahayd kamaa awaltaha sidaa ku awishay ama ku fasidhay calayhi dushiis kaanad waxay ahaan lahayd laa junaaha calayh anlaa yatadawafa bihimaa walaakinahaa unsilad aayadda waa la soo dejiyey fi lansaari kaanuu waxay ahaayeen qabla an yuslimuu intaysan islaamin ka hor yuhilluuna kuwa u xirta limanaata daaqiyati manaatadii addaaqiyati qooqday allatii taasoo kaanay ahayn yacbuduuna kuwa ku caabudo cinda almushallal meesha mushallal la yidhaahdo agteeda waaye meel qudayd u dhoweeyaan halkaasi ku caabudi jireen fa kaana wuxuu ahaan jiray man ahalla qofkii xirta yataxaraju kii isku dambi xukuma an yadawafa inuu dawaafo bisafa walmarwa warina ka ilaaliyaa la dhihi jiray falamaa aslamuu markay islaameen sa'aluu rasuula allahi bay weydiiyeen sala allahu alay sl can dalik qaaluu waxay dhahen yaa rasuul allah innaa kunnaa waxaan nataxaraj kuwa iska ilaaliya isku dambi xukuma an naduufa inaan dawaafno bayna safa walmarwa faanzala allahu tacaala wuxuu soo dejiyey ina safa walmarwata min shacaa'ir illaahi alaaya qaala caaisha waxay tii waqad sanna rasuululahi nebi maxamed baa jiray sal sunnihii iska sunnaha ma jirayn wey addawaafa baynahumaa in la dawaafo nebiga jireeyey sunna maaha waa lagama maarmaan falaysa liaxadin axadna uma banaana uma ahaanin an yatruka inuu ka tago addawaafa dawaafid baynahumaa dawaafo macnaha sacyi dhexdooda la sacyo qofna kama tegi karo qaala zuhriyu zuhri caalimkii weynaa raawil xadiid ah wuxuu yidhi uma akhbartu abaabakr ibni cabdiraxmaan baan u sheegay arrinta faqaala wuxuu yidhi ina haada kaasa ay sheegto caaisha sheegtay la cilmun walle waa cilmi weyn ma kuntu maan ahayn samictuhu mid maqlayba aw waaye samictu walaqad samictu rijaalan ragna waa maqlo min ahli lcilmi yadkuruuna iyagoo sheegaya ana annaas dadka ilaa man dakarad caaisha dadka caaisha sheegtay mooyaane dadku ilaa man dakarad caaisha oo mimankaana yuhillu bimanaata manaata kuwii aadi jira mooyaane dadku kaanuu waxaan yaduufuuna kulluhum kulligood kuwa dawaafay ahaan jireen bisafaa walmarwa sacyi bay la imaan jireen safaya marwa ah falamaa dakara allahu tacaala addawaafa markuu sheegay bilbeyti kacbada la dawaafayo walam yadkur isafaa walmarwa fi lqur'aani waaye safa iyo marwana weli aan qur-aanka lagu sheegin qaalo waxay dhaheen yaa rasuula allah kunnaa naduufu waan dawaafi jirnay bisafaa walmarwa wa in allaha anzala dawaafa bilbeyt meel la dawaafi karana hadda kacbadaa la sheegay falam yadkur isafaa safa ma sheegin rabbi fahal calaynaa min xarajin dushayada dembi ma ne- ma yahay an natawafa inaan dawaafno asafaa walmarwa faanzala allahu tacaala awal haddaan la soo dejin haddaa la soo dejiyey marka aayaddii safaya marwa ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illahi alaaya iqra ilaaya weeye atmim ilaayana waa dhihi ka dhah qaala abuu bakrin baa yidhi faasmacu haadihi ilaayata aayaddan hadda waan maqlayaa waa u jeedaa waa maqlayaa nazalad inay kusoo degtay fi lfariiqayni keliyihima labada jameecan labadoodaba labadee fi ladiina kuwii kaanuu ahay yataxarajuuna kuwo isku dembi xukumi jiray an yaduufuu inay dawaafaan biljaahiliyati jaahiliyada bisafaa walmarw kuwii iska ilaalin jiray iyaga dawaafaa layidhi iyo waladiina kuwa yaduufuuna dawaafi jiray uma taxarajuu isku dembi xukuma iyaguna an yaduufuu bihimaa safaya marwa inay dawaafaan filislaami day kuwa waagii jaahiliga iska ilaalin jiray war naga daayi kuwana jaahiligii bay dawaafi jireen markii islaamnimada timid waxay dhaheen meelaan jaahiligii dawaafi jirnay naga joojiye qur-aanka laguma sheegin kuwii dawaafi jirayna waa ka istaageen kuwana awal bayba iska ilaalin jireen labadiiba marka aayaddu waa ka hadlaysaa dawaaf meesha sacyi dawaafka lagu sheegay waa sacyi min ajli ana allaha tacaala ilaahay amara wuxuu amray bidawaafi bilbeyt waa dawaaf la dawaafay beytka yayna ka daayay safaya marwa walam yadkur isafana ma sheegin xataa dakara daalika ilaa uu ka sheegay bacda maa dakara dawaafa bilbeyt kacbada in la dawaafo intuu sheegay rabbi ka bacdi baa ilaahay sheeg marka safaya mar waa la soo dejiyey waa laba buurood waa la rooraa mid baa laga bilaabaya safa ilaa mar waa la ordaya dhagax waxaa yaala sallaxyo waaweyn iyo dhagax sibsib ah ama la siman waaye marwana dhagax cad baa yaala baraaq birbiraya birbirqaya wixii hadda waxbaa intasaa loo marshay xoogaa jaanjaana laga reebay si dadku u arkaan ugu qancaan ilaa haddii wixii laga qariyo dad baa dhahaya mahayna meesha oo kuwa kuwa meesha maamulay wuxuu moodaya inay wixii o dhan kharibeen waaya manaata addaaqiya daaqiyada islaamnimada ugu dadhay waagi hore iyagoo daaqiyo uma aqaan waxa weeyaan sifa islaamiya sifa islaamnimada islaamiyaad gadaal islaamku dusha ka saaray sanamka weeye waagi hore iyagu manaanti u yaqaaneen daaqiyo kuma deri jirin waaye أخرجه البخاري في كتاب الحج باب وجوب الصفا وال... باب وجوب الصفا والمروة وج... وجعل من شعائر الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم وحديث عاصم قال وحير قلت لأنس بن مالك بأن قوري أكنتم أهانتدين تكرهون كواد بسرة السعي بين الصفا والمروة صفية مروة حضاضة إلا السعي قال نعم هابير وعد بسنجرني لأنها كانت وحي أهانتدين أهانتدين واقهري من شعائر الجاهلية جاهلية شعائر توضيع علامات كوضيع xataa anzala allah ilah ilaahay soo dejiyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaha calayhi an yatawafa bihima akhrajahu lbukhaari fi kitaabi alxaj baabu maa jaa fi sacyi bayna asafaa walmarwa marka hadda dadka meeshaa markay marayaan aayaddaana aada loo akrinaya dadku ina safaadaas ku haya waay qof kasta waa iska wada baabu istixbaabi idaamati alxaaji qofka xaajiga ah qofka xaajiga ah daa'imidiisa atalbiyata talbiyada uu daa'imo xataa ishraaca ilaah uu ka gudagalayo fii ramyi jamrati alcaqaba jamrat alcaqaba ganashadeeda ilaa buurta ganashadeeda aa gaaraysid labeyka talbiyada wad yooma naxri maalinta dhundhowga xadiidu usaamata bni zayd والفضل وين عباس عن كريب وي مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت وحان فنقل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات دي لو سؤاله نكي النبي وكسو قاضي عرفة وقدابة النبي ساريه قدال كسارنا كما وكنا kitaabna wuxuu ka hadlaaba inta qof nebiga daabadda la raacday ee nebiga radiifkooda radiifka u noqotay usaama nebiga carafo ka soo qaaday falamaa balaqa rasul lah sal l sl nebigu markuu soo gaalay ashicb alaysar gosha bidix alladii kaasoo duuna almusdelifa musdelifo ka sokeeya anaakha raaxiladiisii buu nebigu arumay geela waa la farisi halkaasuu ku xirtay fa- fabaala nebigu waa xaaje gutay waa bowlay uma jaaa waa yimi fasababtu calayhi lwuduu'a weysadii baan ugu shubay hadduu soo xaaje gutay fatawada'a waa weysaysa nebigu wuduu'an khafiifan weyse fudud marakan aada u fudud ayaa nebigu weysays calayhi salaatu wasalaam weysadiisii hore oo kale aan ahayn faqultu waxaan idhi asalaatu yaa rasuula allah salaadii salaadii nabi allow salaaddii waa mawjuuda salaaddii waa taaganta salaatu xaadira oo kale qaala wuxuu yidhi nebigu asalaatu amaamika salaaddii waa kaa horeysaa waa salaa salaaddii waa kaa horeysaa lama gaarin meeshii loogu talagalay in lagu tukado farakiba rasuullah ilaa maqribkii cishaha lasoo taakhiiray maqribkaa lasoo taakhiirin cishaha loo geenaya habeenkaa lasoo guureeyey musdelifo waa in la gaaro farakiba rasul lah sal l sl nabig waa koray xataa ataa ilah ka tegay almusdelifa fasallaa waa tukaday musdelife haddii la yimidna uma radifa alfadlu waayo rasuulallaahi halkan waxaa mar labaad daabaddii nabiga la raacaya ninkii alfadl ibnu cabaas ahaa ayaa la raacaya maxay noqotay marka radifa alfadlu fadli baa radiif noqday fangal rasuulallaahi nebi maxamed sala allahu calay wasalam oo daabaddii nabigu gadaal ka raacay wey qadaata jamcin maalintii jamc maalintii musdelifo dheh jamci waa musdelif haddaa maqasho qadaata leyla hameenkii aroorteedii allatii kaana fiiha aljamcu jamcu ahaado salaadaha meesha musdelifo lagu jamciyaaye waana maalinta tobnaadee ee ciidda ah ee xajka la joogo qaala kuleyb wuxuu yidhi faakbaranii cabdullahi binu cabaas wuxuu ii sheegay can ilfadli iiga sheegay ana rasul lah sal ly slam lam yazal nebigu kama zuulin yulabi inuu talbiyeysanayo labeyka wado xataa balaqa aljamrata buurtii ilaa uu ka gaaray waa jamradee jamrat alcaqaba labada kale waa la dhaafayaa buurtan qusdaa baa la dhahaa waa la dhaafin tan kalena may haa buurta hore suqraa baa la dhahaa waa la dhaafin midda kalena wusdaa baa la dhahaa waa la dhaafin waa maalinta koowaad jamrat lkubra ama jamrat alcaqaba baa la tegaya waa maalinta ciidda labada kale la tuuran mayo maalmaha kale koyo tobnaad labaiyo tobnaad saddex tobnaad midna dhaafi mayse suqraa ka soo bilow wusdaa tuuro jamrat alcaqaba ku qat haddana ciidan baaba loogu talagalayoo ciidankaas baaba ka celinaya markaan loogu talagelin in la tuurto ciidan baa isku hareereynaya milatari ah akrajahu lbukhaariy fi kitaabi alxaji baabu nuzuuli bayna carafa wa jamc baabu talbiyati buu baab yahay iyo watakbiiri talbiyadu waa labeyk takbiir xaggee fi dihaabi tegid dhexdeed min minaa laga tegay ilaa carafaat baa loo socdaa fii yowmi carafa sagaalkii baa maraynaa carafa maalinta maxaa la samaynayaa minaa laga tegay habeenka sagaalaad caawo kale hadday tahay sagaal minaa la joogaa biri subax baa la baxaya waxaa la aadaya carafa intaa la sii socdo talbiyada iyo takbiirta hal siyamaa talbiyada xadiidu anasin can muxamed bni abi bakrin athaqafiy qaala sa'altu anas anas baa u sheikha anasaan weydiiyey walxa naxnu gaadiyaani aanu ka soo tagnay min mina ilaa carafaat meesha carafa la yihaahdana aan u socno can talbiyati baan weydiiyey oo waxaan idhi kayfa kuntum say ahaan jireen tasnacuuna kuwa sameeya maca nabiy nebiga maci sal ly slam qaala wuxuu yidhi kaana waxaa yulabi lmulabi kofka talbiyeysanaya waa talbiyeysan jiray laa yunkaru caleyh xaalan lagu inkirayn war maxaa u akhriyaysaa lama dhihi jirin wayukabiru lmukabiru kan kibaaranaya waa kibaaran jiray falaa yunkaru caleyhsna laguma inkiri jirin akhrajahu lbukhaari fi kitaabi alciidayn baabu takbiir ayaama mina waidaa qadaa ilaa carafa baabu lifaadati kasoo gadoomid min carafaat laga soo butaaco laga soo gadoomo ilalmusdelifa loo soo butaaco loo soo gadoomo waaye iyo wastixbaabi salaatay ilmaqribi walcishaay maqribka iyo cishaa labadooda salaado suna suna waaye sunayntooda jamcan jamc in lagu tukadaa jamcnimadaa sunnahay salaadu waa faralka ilaahay bilmusdelifata meesha musdelife la yihah jamcan xaa leeyihiin bilmusdelifa waaye meesha musdelife la yidhaah fi hadi leyla habeenkaas waa habeen aada u hawl badanoo shaqo badan taal habeenkaa isaga ah maqribka iyo cishaa musdelifa lagu wada tukanaya xadiidu usaama bin zayd qaala wuxuu yihi dafaca rasuul lahi sal l slm nabi ilaahi waa ka soo gadoomay min carafata xataa idaa kaana bishicbi goshi markuu ahday nazala waa degay fabaala waa bowlay xaaje gudasho weeye uma tawada'a waa weysaysay walam yusbiq ilwudu'a weysadii kuma xildheeran waa weysadii khafiifkaadaan soo marnay faqultu waxaan idhi asalaata salli salaata salaada tuka yaa rasuula faqaala wuxuu yidhi asalaatu amaamaka war salaaddii waa kaa horeysa lama gaarin farakiba waa raacay daabadiisa falamaa jaaa almusdelifa markuu tegey faqultu waxaan idhi asalaata yaa rasuula allah may waa dha farakiba falamaa jaaa almusdelifata nazala waa degey fatawada'a waa weysaysa marakan fa asbaqa alwuduu'a weysadaanu aada ugu xeel dheeraaday kaamil ah tii hore seesays ka fudud bay ahayd uma uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay fasalla almaqriba maqribkiibuu tukaday uma anaaqa waa fariisiyey kullu insaanin qof kastaaba baciirahu neefkiisii geelaha fii manzilihi boosku degay gurigiisa waxa uu ah meeshuu degay uma uqiimat alcishaau cishihiina waa la aqimay fasallaa waa tukaday walam yusalli baynahumaa labada salaadood dhexdoodana wax sunnaa ma tukan salaad jamca weeyaan marka maqribka haddii la tukaday cishii baa misna la tukaday wax sunnaaya u dhexeeyey ma jirin marka meeshaas ah nabigu min carafatu ka soo gadoomay carafata wahuwa ismu wahuwa ismun lizamaan wahuwa taasic min dilxija maalinta carafa waay waa kayru munawan markaas haddii maalin laga rabo hatan weynin akhrajahu lbukhaari fi kitaabi lwudu baabu isbaaqi lwudu xadiidkan waa amaaniya sufr amaaniya soo ma waa sideed boqol iyo sideed xadiida tiradooda kala duwan xadiidu usaamata can curwata su-ila usaamatu baa la weydiiyey walxal ana jaalisun anoo fadhiya kayfa kaana rasul lah sal sl nab ilahi see aha yasiiru kii socda fii xajati lwadaaci xajkii la dhihi jiray xajat lwadaac xiina dafaca markuu nabigu carafo kasoo gadoomay qaala wuxuu yihi kaanana waxaa nabigu yasiiru kii socda alcanaqa dhexdhexaad alcanaqa ayuu u socon jiray nabigu alayh slat slaam asayr bilcanaq waa maxay bayna alibdaai walisraac iska jiitana maaha orodna maaha waa dhexdhexaa faidaa wajada markuu helo fajwatan meel bannaanoo wadada ilaa saxaabo boqol kun tee nabiga la xajiray meel wadadu furanta hadduu helone nasa nabiga waa roori jira markaas waa dheeran jira saara sayran shadiidan socod daran waay intaa fursadda bannaan baa laga faaidaysanaya meeshaan dariiqa bannaanaaday hadda gaadiidka iyo gaarayaashu waa saas si zaxmad iyo ciriir ugu jiraan baa mar wadadu furmaysaa markaasaa mid kasta xusleeya xoog u or intay yartahay waddadu furanta rajahu lbukhaari xadiidu abi ayuuba alansaariyi saxaabigan waa garanaysaa waaye saxaabiga nabigu gurigiisa ku degay calayhi salatu wasalaam ana rasul lah sal sl nabi ilaahi jamaca waa jamciyey fii xajati lwadaac almaqriba walcishaaa bilmusdelifa musdelife ayuu ku jamciyey sunana dhexdooda ma tukan akhrajahu lbukhaariy xadiidu ibni cumara qaala kaana nabiyu waxaa sal ly slm yajmacu kii jamciya bayna almaqribi waalcishaai idaa jadda bihi sayru sayrka iyo socodku markuu maana ku darnaado ama u go-aansado waaye إda jada bihi sar ay اshtada ow cazama wataraka lhuweyn tartiibta iska daysa akrajah bukhaari baabu istixbaabi siyaadaة الtaliizi siyaadaة الtakhliisi takhliis waa maxay himhimow aroor hore takhliiska siyaadadiisa sunanimadiisa bisalaati subxi salaada subx yooma naxri maalinta ciidda xajka salaada subx aroor hore waaguna baryey in la tukado saas waagu caddaabo waagu u baryey aan dhaho bilmusdelif iyo wlmubaalaqati fiih in lagu xeel dheeraado bacda waa goorma bacda taxaquqi duluuci اlfajri waaga fajarka soo dhalashadiisa xaqiijinteeda ka bacdi xaqiiqoobay horta ha la hubsho laakiin waa daqiiqada koowaad markuu waagu baryo in horay mugdi horay himhimo hore la tukado xadiidu cabdillahi bni mascuudin qaala wuxuu yihi maa ra'aytu nabiya nebi maxamed ma arag sala اllah alay wasalam sallaa salaata nebigu salaad isagoo tukaday bikayri waktihaa waktigeeda goor aan ahayn ilaa salaatayni laba salaadood mooyaane labadaana nebigu waktigooda waa tukadaye waktigu caadada u lahaa baysan ahayn oo inta badan uu tukan jiray jamaaco waa jimciyey waa salaadii hore bayna almaqribi waalcishaai baa nebigu jimciyey waa dee maqribka waktigiisa baa laga soo raray wasalla alfajra fajarkiina waa tukaday qabla miiqaatihaa waktigeedi ka hor miiqaadkeeda waa la tukadaye ee waktigii loo caado yeeshay in la tukado baa laga horumaray wey salaadan waqtigeedu jooga nebigu ma tukan maaha subaxiiyo waqtigiisa oo gelin in la tukado akhrajahu lbukhaari fi kitaabi alxaji baabu baabu mataa yusali yusali lfajra bijamci baabu istixbaabi taqdiimi dafci dacafati kuwa dacafada ah oo min annisaai iyo wakayrihina dumar iyo kayrkoodba ah kuwaas ya gedintooda ama diridooda in la hormariyo sunanimadeeda xaggee laga laga kaxaynayaa min musdelif xaggee la geyn ilaa mina caawa oo habeenkii ciidda aha musdelife ma la yimid beri waxaa laga rabaa dadka mina inay tagaan oo buurihii tuurtaan dadkan dacafadaayo oo aan xoogga lahaynoo dumar iyo cid kalaba ah habeenimaha la kaxay goorma ah ilaa minaa loo kaxayn fii awaakhiri leyli habeenka aakhirkiis awaakhirtiis gelinka dambe qabla zaxmati naas dadka zaxmadooda ka hor iyo wastixbaabilmughi nagaanshuhu inuu sunno yahay wastixbaabilmughi nagaansho sunanimadiis likayrihim dadkaa waxaan ahaynoo dadka xooggala ah inaysan iyagu habeennimo tuuranay joogaan xataa yusalluu ilaa ka tukanayaan asubxa bimusdelifata musdelife subaxa ku tukadeen ka bacdina ha aadeen buurihii la genanayay iyo mina xadiidu caaishata qaalad waxay tihi nazalna almusdelifata musdelifaan degnay faistaadanat الnabiya nebiga waxaa idan weydiisatay sala اllahu calayh wasalam sawdatu xaaskii kaloo nebiga weye sawda an tadfaca inay macnaha iska sii gadoonto qabla xadmati اnnaasi dadka ciriirigooda ka hor waa qabla zaxmati اnnaas wa kaanad waxay ahayd sawda imra'atan haweenay badii'atan oo culus ayay ahayd xoog leh hilib leh waaye awood leh faadina lahaa nebigu waa u idnay fadafacad waa iska gadoontay qabla xadmati اnnaas dadka zaxmadoodii ka hor ayay iska gadoontay wa aqamnaa hanana waa nagaanay xataa asbaxnaa ilaanka waa berisanay naxnu hanagu uma dafacnaa waan gadoonnay bidafcihi nebiga rogmashadiisa baan la rogmanay fala ana kuuna caaisha waxay tiri inaan ahaado istaadantu rasuula allahi nebi maxamed mid idan weydiisatay sala allahu calayhi wasalam kama istaadana sawda sawda say idan weydiisatay ayaa axabu ilaya maanta la iga kalgacal badan yahay min mafruuxin bih mid kastoo lagu farxo min mafruuxin bih wax kastoo lagu farxo maanta waxaan ka jeclaan lahaa waagii hadda ana dhihi lahaa nebigu ii ogolow hameennimo inaan tago zaxmadda iyo ciriiriga ka hor dadku intaysan imaan dhagaxayga soo tuurto bisna soo noqdo laakiin hadda nebigu wuxuu igu ogaa sidaan inaan subaxa musdelifo ku tukado ka bacdi aada meeshii soo dhagax tuurto sidii nebigu ugu ogaana saxaabi jecel ma jiro inuu bedelo ma i bedeli jirin أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل حديث أسماء عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع همينك مزدلفة جمع دمغ شوى مزدلفة عند المزدلفة مزدلفة أكتيضة واي أي دكت فأي دكتي فقامت واكعد تصلي حالي تكنيس أسماء وين أبو بكر الصديق فصلت ساعة ساعد يمدي تكنيس ثم قالت وحي تري يا بني ورويل كيغيو واي وموله هل غاب القمر ورديحي ما دعي طيح نقا فيري طيح ما دعي قلت لا ما دعين فصلى ساعة مسنا وقت كلي تكتي صلاة كلي كش ثم قال مكي كبح وحتري هل غاب القمر هذا ضيح ما دعي قلت نعم ودعي قال وحتري فرتحلو قورة ضيح دو دعي هل قور همين كان واقور ما ضيحي سو دعي واي همين كي تمانك او حجك يمين كي عيد فارtaxalnaa waan guurnay wamadaynaa waan tagnay xataa ramat iljamrat ilaahay buurtay ka ganatay uma rajacad way soo noqotay fasallat subaxa subaxii waxay ku tukatay fii manziliha gurigeedii inta guuraysay oo buurtii soo tuuratay oo soo noqotay bay meeshay ka guudhay ila waa lagu soo noqonayaa bay salaadeeda ku tukatay subax faqultu lahaa waxaan ku idhi yaa hanataa yaa hadi waay dad baa dhahaa yahana yahantaadu macnaha dad ku fasira haddaa artay doqontii maahan wax shaqaa kuma leh yahanta maa urana yahadii bay ka dhigantay maa urana isku malayn mayno ilaa qad kallasnaa inaan gudnay inaan guuraynay mooyaane ya waktigii loogu talagalay dhagax tuurka ka hor inaan aadnay waxaan hayna oo habeennimo ah maaha wax kale u malayn mayo qaalad waxay tiri yaa bunay wiilkay wiilkay waaya igaarkay kuwa dhaha ina rasuula allahi nebi maxamed sal ly slam adina waa uu ogolaaday liducuni haweeney haweenka hawdajka ku jira oo masaakiinta gaadiidka saaran oo hawdajka saaran oo neef geela guradii saaran waa loo ogolaaday inay iska guuraan oo soo gutaan oo la yimaadaan camalkoodii oo dhan waa loo ogolaaday wiilkaygii la soco liducuni xadiidu ibni cabaas qaala wuxuu yidhi anaa anigoo cabdullaahi binu cabaasa miman baan ka mid ahaa qadama الnabiyu nebi maxamed hormariyey sala اllahu calayh wasalam leylat اlmusdelifati hameenkii musdelife oo ciidaaha fii dacafati ahlihi ehelkiisa kuwiisa taagta darnaa nebigu yidhi sii socdo soo tuurta oo soo noqda anaaba ku jiray cabdullahi binu cabaas haddaan ahay dumarka iyo wakayrihina se looma dhihin dadka dacafada ay dadka taagta daranay dadkaasoo dhan baa la hormarinaya dadkao dhan baaba hadda inta badan iskaba sameeyaba sidaan wa akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alxaji baabu man qadama dacafata ahlihi bileylin marka jamcu daciina waa haweeneyda oo hawdajkeeda ku jidha ayaa la yidhaahdaa ayb xadiidu ibni cumar kaana wuxuu ahaa yuqadimu kii hormariya dacafata ahlihi ehelkiisa kuwa dacafada ah fayaqifuuna waa istaagi jireen cinda almashcari alxaraam mashcaru xaraamka agtiisa bilmusdelifa meesha musdelifa waa bileyl hameen horta musdelif oo dhan mashcar xaraam waa la dhahaa fadkuru llaha cinda almashcar alxaraam iyadoo musdelifa oo dhan ay tahay meel gaarana way sii too meeshii nebigu ku ducaysoo maray ah oo ilaahay wax badan ku xusay oo layna leeyahay fadkuru llaha cinda almashcari alxaraami waayo waayo wdkuruuhu kamaa hadaakum ama waxa weeya mascar xaraamka ilahay lagu xusaya ka dikrikum aabaakum ow ashadda dikra siday isu iskugu faani jirheen aabbayaasha u sheeg sheegi jirheen oo kale ama ka sii daranba waay haddana masaajid weyn baa laga dhisay oo masjid mashcar xaraam lagu qoray oo aada u cajo badan aada loogu faryareystay nidaamkiisa fayadkuruuna allaha ilaahay bay markaas xusi jireen ma badaa lahum intay awoodaan u daahirtay waa maa dahara lahum intay doonaan weeye uma yarjicuuna waanu soo noqon jireen qabla an yaqifa alimaamu imaamku intuusan istaagin wa qabla an yadfaca intuusan soo daf- soo rogman fa minhum waxaa ka mid ahaa man yaqdamu mina mina qof soo gala lisalaati اlfajri salaada subax wa minhum waxaa ka mid ah man yaqdamu bacda dalika intaa ka bacda qof soo gala faidaa qadimuu markay soo galaan ramuu ljamrata jamraday garan jireen oo dadkii qaar waxay yimaadeen salaaddii subax qadimuu ramuu ramow aljamrat kaana ibnu cumar yaquulu kii yidhaahda arkhasa fii ulaa'ika kuwaas waxaa u ruqseeyey rasuulullaahi nebi maxamed baa u ruqseeyey sala allahu calayhi wasalam sidaasuu dhihi jiray nebi maxamed baa u ruqseeyey oo u oggolaaday ayuu dhihi jiray sidaasaa xaalad u ahay ruqsadaasi haysan jiray waay tarjamadan ku dar baabu ramyi jamrati alcaqaba jamrat lcaqaba tuurashadeeda min badni lwaadi toga calooshiisa laga tuuranaya wa takuunu maka makana waxay noqonaysaa can yasaarihi bidixdiisa wa yukabiru maca kulli xasaatin quruurux kasta bismi illaahi allahu akbar allahu akbar allahu akbar saasoo u garanaya xadiidu cabdillahi bni mascuudin can cabdiraxmaan bni yaziid qaala wuxuu yihi ramaa cabdullaahi cabdullaahi baa gantay min badni lwaadi cabdullahi bni mascuud wey hadii la idlaaqo toga calooshiisa host faqultu waxaan idhi ya abaa cabdiraxmaan ina naasan dad yarmuunaha waa gananayaan min fowqihaa xagga sare haddana dhowr dabaq baaba laga dhiga faqaala wuxuu yidhi waladii laa ilaaha hayruhu baan ku dhaartay alilaahan isaga maha ilaah kale jirin haadaa meesha haddaan waan ka tuuranayo maqaamu ladii nebigii booskiisi weeye unzilad calayhi lagu soo dejiyey suurat lbaqarati sala allahu alay slm suurat lbaqara qur-aan kasoo qabsada ilaa qur-aanka o dhan nebiga waa lagu soo dejiyey suurad kasta suurat lbaqara waa suuradda ugu badan axkaamta xajka sheegtay iyo aayaadka xajka xaj baana meesha laga hadlayaa nebi maxamed oo adeer meesha istaaga buu yidhi suurat lbaqara nebi maxamed baa lagu soo dejiyey calayhi salatu wasalaam waay weliba xagga ramyiga dee qur-aanka suurat lbaqara wadkuru llah fi ayaami macduudaat isagaa in la raaca mudan marka buu yidhi xadiidu cabdillahi bni mascuudin can can ilacmash waxaa laga wariyey qaal wuxuu yihi samictu lxajaaj yaquulu isagoo dhahaya cala almimbar mimbarka dushiisa xajaaj ma garanaysaa xajaaj binu yuusuf ninkii dadka dhameeyey macnaha in badan buu dhameeyey dad badan buu laayay qaarna jeel qaar toogash qaarna dil iyo dagaal laana nin cilmi badanna waa ah waxyaalaha qur-aanka hadda kitaabka musxafka ku calcalaamadiya weli ku yaalla markaa wuxuu mimbarku ka baxa markaasuu wuxuu dhahaa asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqara suuradda looga sheekeeyey baqarada iyo saca wasuuratu latii suuradda yudkaru fiiha lagu sheego aalu cimraan reer cimraan wasuuratu latii suuradda yudkaru fiiha nisaa dumar lagu sheegay raggu jira waxaa jira rag diidan sideeda in la yidhahdo suurat lbaqara maxay tahay baqarada haa suuraddeedi marka yaan la dhihina ha la yidhaahdo suuratulatii suuraddii lagu sheegay baqarada suuraddii lagu sheegay dumarka suuraddii lagu sheegay aalo cimraan waa mawduuc furan ma ogtahay waa horu bilowda laakiin waa waa laga hadla qaala wuxuu yidhi fadakartu dalika liibraahim ibraahim baan u sheegay qaala wuxuu yidhi xadaana cabdiraxmaan ibnu yaziid baa ii warramay annahu kaana maca ibni mascuud war cabdullaahi binu mascuud baan anu maciise ah radi allahu canhu xiina ramaa jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba markuu tuuranayey fastabdana alwaadiya togow dhexdhexayso caloolayso dhex qaaday xataa xaadaa bishajarati geedii ilaa uu la sinmay markaas la sinmayna ictaradahaa iyada xaggeediibow macnaha qaabiladoo u jeensaday ballarkeedii ictaradahaa saas iskugu ballaariyay waa xaggeeda fa ramaa bisabci xasayaatin toddoba dhagax ayuu gantay yukabiru maca kulli xasaatin mid kastana waa kibaaranayey uma qaala wuxuu yidhi min haahunaa halkan aan dhagaxa ka tuurtay waladii laa ilaaha hayru baan ku dhaartay qaama aladii kiibaa istaagay unsilad calayhi lagu soo dejiyey suurat lbaqara ma u dhihin cabdullahi bn mascuud oo qur-aanka looga dambeeyey asuuratu alatii yudkaru fii halbaqara ma dhihin meesha waa laga daliishana arag ee wuxuu yidhi kii nebigii lagu soo dejiyey suurat lbaqara waa la dhihi karaa marka sidaanaan xoog badan waay marka ibraahimka lagu sheegay waa ibraahim annakhaci arrintii saas ku dhammaatay mar kasta waa la kibaaranaya dhagax toddobada xabad xabad baa u tuuranaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd naqalahu lmaawardiyu can ishaaficiy أخرجه البخاري في كتاب الحج باب باب يكبر مع كل حصاة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب